لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد رفه علي طالما أنصفتني واستبق بعض ماء غصن ملتحى لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى مارست من لو, هو من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا لكنها نفثة مستور إذا جاش لغام من نواحيها غما رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أبنياه للبلا ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيف قوى إن أن القضاء قاذفي في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى فإن عثرت بعدها إن وألت نفسيا من هاتا فقولا لا لعا وإن تكن ندتها موصولة بالحث سلطت الأسى سلطت الأسى على الأسى إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى وخامرت نفس أبي الجبر, أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشماس العدى واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى فقد سما قبلي يزيد طالبا شأوى العلا فما وهى ولا ونا فاعترضت دون الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الأررى هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتدى فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل في رأب الثأى وقد سما عمر إلى أوتاره فاحتط منها كل عال المستمى فاستنزل الزباء قصرا وهي من عقاب اللوح الجو أعلى المنتمى أعلى منتمى وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى فجرع الحبوش صما ناقعا واحتل من من غمدان محراب الدمى ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلا ما اعتن لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فافتمع waxaan kusoo dhex jirnay isagoo calaacalaaya oo leh yani zamanka hal sanad ma ii soo celin doonaa wixii uu iiga caado dhigay mise rajo lagama qabo inuu iisoo caado dhigo rajo lagama qabo calaacalkaasu kusoo dhex jiray marka zamankiibuu haddana ka hadlayaa kaas wuxuu la hadlayaa dahrigii iyo zamankii ayuu la warramay rafih calaya taalamaa ansabtanii rafih waasici calaya aniga igu ii waasici zamankiyow taalamaa waxaa dheeroo dheer ansabtanii intaa idhibtay dhibkaadaa igu dheeraaday xoogaa bal ii waasici wastabqi baaqi yeel bacda maai gusnin laan biyaheed qaarkii wax ul u reeb laantaasoo multaxaa la diirtay oo mayraxdii laga diiray saas oo kale bal wax un igu reeb ha ibaabi'inin oo maaragtay geed laantii laga diirtay mayraxdii oo kale ha iga dhigine wax un noloshaydii reeb buu le waa i dhibtay saasuu ka wada rafi yani rabtih calaya ay waxaa loo jeedaa wasi calaya way aniga ii waasici taalamaa waxaa dheer oo dheeraaday ansabtani intaa idhibtay baa badan riwaayaad kale waxay wariyaan andaytanina waa la wariyaa shaarixan hoosuu ka sheegayo andaytani intaad i weydaysay oo i daciifisay in la yidhaahdo ayaa aada u badan way waa i daciifisay weyd baad iga dhigtay waa i caataysay eber baa iga dhigtay wastabqi baaqi yeelo reeb bacda maai gusnin gusni waa laa laantii wey geedka laantiisa laan biyaheed qaar kamid a baaqi yeelo ha dhamaynin laantaasoo multaxa la diirtay marka sidii laan ladi- la- la diirtay oo kale ayaan la mid ahay wuxun ii reeb zabankii ha ibaabi'inin buu ka wadaa laa taxsaban yaa dahru markaas wuxuu leeyahay calaacalkii intuu kasoo laabto ayuu hadda nin geesiya oo dhibaato kastoo ku dhacdaahi aanan maaragtay u daciifaynin adkaysina u leh inuu yahay ayuu haddana bal sheegi maaragtay bal wuxuu leeyahay iska daa dhibka a sheegayse samada falaga iyo xidigaha waaweyn hadday ay yani maaragtay igu soo daataan ninaan u jixin jixin baan ahay saasuu leeyahay yani sheegan maayo buu leeyahy marka waxaa dhibkaas oo dhan ba agteeda waxba kama ah ee hadda calaacalaysay waa sidee waay hadda calaacalaysa haddana nin geesiyaa nahay oo adkaysi badan adigana waa sidee markaasuu leeyahy maya waxaas calaacalkaygaas waa nin xoogaa xabadka ka jirano yani qufac oo hayo oo kale xoogaa maaragtay wax yaro xaaka kasoo baxday iyo wax lamida weye maahana wax weyn ma ahan buu oranay saas uu leeyahy laa taxsaban ha malaynin yaa dahru zabanow anii anigu baaricun mid dulloobaya inaan ahay mid dulli iyo daciiftinimo ay ku dhacayso linakbatin liajli nakbatin musiibo darteed musiibada oo tucriqunii aniga ifeenan ifaa ifeenanayso carqalmudaa midiyaha sida ay wax u feentaan oo kale oo hilibka u baabi'iyaan lafta uga qaadaan oo kale musiibo sidaasoo kale aniga ii feenanayso mid u daciifayo ma ihi ama u dhiiba u dulloobayo ma ihi adkaysi baan uleeyahay buu ka wada laa taxsaban ha malaynin yaa dahru zabanow anii anigu baaricun mid dulloobaya inaan ahay adkaysi bahal la yidhaahdaa leeyahu le aad ba u adkaysta mid u dulloobayo u daciifay linakbatin musiibo darteed daciif musiibo ku dhacday daraaddeed musiibadaasoo tucriiqunii aniga ifeenato carqal mudhaa midida feenashadeeda oo kale midiyaha siday hadde midi wax ma reebta markii hilibka neefka lagu qalay laftii iyo hilibkii bay kala sooci musiibo sidaas oo kale ay hadday igu dhacdo mid u daciifayo ma ahiyo zamankiiba ogow buu leeyahay waa beytka hoos oo ka dhigaayo qasiidadii abu duayd alhudali abu du'ayb alhudali qasiidadiisii oo kale waay oo beytkaas soo qabana watajalludii lishaamitiina uriifumo anii liraydi dahri laa atazaczacu isadi adeegayga buu leeyahay dadka maaragtay aniga shaamitiinta aho igu farxayo dhibkayga ku farxayo ayaa waxaan tusayaa buu leeyahay anii liraybi dahri la atadacdacu la atazaczacu zamanka musiibooyinkiisa mid tazaczuc ku dhaco iyo maaragtay u u jixinjixa ma i saasuu ka wara taasoo kaloo lamid tahu leeyahay markaasuu asaga inuu nin adag yahay ayuu beytkan dambe ku suurayn maarasta man low hawat alaflaaku min jawaanib aljawi calayhi ma shaka maarasta waxaad dhex gashay ood mumaarasaysay dheehday waay man qof baad dhex gashay zabankii buu ka wadaa dhibaatadiisii iyo shidadiisii qofkaasoo low hawatil aflaaku falagyaasha waaweyn oo xidigaha ajraamta falakigaah waaweyn hadday soo hooban lahayd min jawaanib aljawi hawada jawiga dhinacyadiisa ay kasoo hoobato caleyhina qofka korkiisa ay kusoo hoobato ma shaka aanan sheeganaynin nin haddii xidigaha waaweyn ay kusoo dhacaan aanan sheeganayn baad zaban oo dhex gashay buu leeyahy ood maaragtay dhib ku haysaa buu leeyahy yacni nin aada u adkaysi badan oo aanan waxba qoraxda iyo dayaxa xidigaha hadday kusoo daataan oo samada uga soo daataan aanan sheeganayn ayaad dheehday oo dhex gashay buu oranaya wy saas u jeeda maarasta waxaad dhex gashay oo aad maaragtay ikhaalata wacaalajta wa waxaad dhex gashay man qof baad maaragtay mumaarasaysay low hawat alaflaaku falagyaashu hadday soo hooban lahaayeen min jawaanib aljawi hawada oo jawigii ah dhinacyadiisa hadday kasoo hooban lahaayeen calayhi manka qofkaa korkiisa ay kusoo hooban lahaa ma shaka aan sheegteen yaad dhex gashay buu marka adkaysigayga aada u badan yahay marka dee hadaayan uu calacalay haddana inuu nin geesiyaho labadan bayd ku sheegay oo adkaysi badan markaasuu leeyahay hadalkii hore cudurdaar u raadinaya oo hadaladii horeto aan soo marnay araajicun lidahr araajicun lidahru xawlan kaamilan ila aladii cawada ama laa yurtaja يا دهر إن لم تك عتبى فالتئب فإن إروادك والعتبى سواء رفه علي طالما أنصفتني واستبقي بعض ماء غسنة بعض ماء غسن ملتحى أيوه حقول رادين عذر ده كاسو حوليه ومركي الويديو سؤاشا سيمان كرتو شلوة تعالى علي سي هذا الجيس بأنا غاية كيس بدنا وادي له وما حمر كل له يقول لكنها نفسة مصدوري لكنها قصيدة أن ترنا أي على عل كان أول نفسة مصدور ولا ده ده حبي يجرين مثل حبط دبي اللي يجري حبط دبي يعني مثل حبط كلا جرى عيوه دبي ده حبي كان جرى عدة سنة إيه مركو لقبيه ولا ده ده ركوه هذا يجرين مثل حبط دبي يعني waxay leeyihiin afuufidiis oo kale waa tuftufidiis oo kale waa nafsiga waa tufida soo maaha min shari nafaasaati fi lcuqad nafsiga taas waa mulxat lciraabkana waa tou lahaa ow laxiqathu taa man yuxadidu ka qowlihim fi laysa lastu anfusu mid wax tufa ma ihi layse oo kale lastu anfusu markuu ka hadlayo marka nafsiga waa afuufidii waa tufid waa marka wuxuu leeyahay qasiidadan waa nafsatu masduurin mid xabadka laga garaacay mid xabadka laga garaacay oo feero qabo waayo masduurka waa qofka oo tv-da qabo xabadka ka jiran wa andhuuf iyo xaako u tufaayo qofka hadduu t v qabo soo soo xaako iyo malax ima tufo taasoo kale waayuu leeyahy idaa jaasha haddii uu kor noqdo lugaamun balkan min nawaaxiiha yacni hashi ama ratigii waxaa loo jeedaa afkiisi gaararkiisii ama oo kor noqdo saasay leeyihi yani sa macnahaasi bay ku fasiraa wuxuu leeyahay wa wuxuu ku shabahayaa aniga waxay la mid tou leeyahay maadaama aan hadda calaacalahayay waa qof xabadka ka jiran oo kale qofka xabadka ka jiran soo xaakama tufo wuxuu la mid yahay ratiga oo kale marka uu balqanka bahalka aburka u afka ka keeno iyo zugdiga uu afka ka keeno waxa ka daadaadanaya oo kale waxyaalaha cadcadka horatiga afkiis kasoo daato aburka ah aburkaasoo kale un bay ay la mid taho kale leeyahay markuu doobinahaya soo maha markaasoo kale keenaa marka tii oo kale un bay la mid taho leeyahay tan qasiidadan waa ratigaas aburka afka ka keenayo kale waa anigana xabadka nin xabad ka jiran oo kale xoogaa uu ku hadlay baan laakinahaa qasiidadani nafsatu mashuurin mid xabadka laga garaacay oo xabadka jiran masal bay ka dhigaan waxay yidhaahdaan waxay dhahaan laabudda lilmasduuri an yanfud qofka t b-da qabo oo xabadka ka jiran waa laazim inuu wax tuftufo xaake iyo malax iyo in afkiisa ka yimaado waa laga maarmaan maal waa sheika laftii hoos ku qora sharxa hoos ku qoray masalkaas waminhu lmathalu laabudda lilmasduuri an yanfud buu leeyahy idaa waktigii jaasho ou kor noqdo lugaamun balkan iyo maaragtay xab min nawaaxiihaa nawaaxi lfami bay iskaga fasiraan yacni afka gaariyaalkiisa hama uu ka dareero yani ka dareersado wa abad aba xaba afkiisa uu kasoo daato aburkii iyo maaragtay balqanka uu kasoo daato kaasoo kale unbuu tanna lamid tawlay raditu qasran wacala alqasri ridaa man kaana daa suktin calaa sarfi lqada raditu waan raadi noqday qasran qasab baan ku raadi noqday wacala alqasri asab khasabka khasabnimada dusheedana ridaa man yani waxaa ah qof raadi ahaanshihii kaana daa suktin caro u saaxiib ahaa muxuu ku caroonaya calaa sarfi lqada raditu waan raadi noqday qasran yani khasab bilfursa bay dhihi jireen bilkhasab aan raadi ku noqday wacala alqasri kasab kasbintana dusheeda waxaa ahaada ridaa man yani waridaa man qof raadi ahaanshihii kaana ahaada daa suktin caro midu saaxiiba cala alqasri qasab korkiibuu ahaada muxuu u caroonaya calaa sarfi alqadaa zabanka maxaan ujeedaa qadarka ilahay alqada waa qadarka alqada walqadar qadarka ilaahay gadgadoonkiisa mid u carooday qasab inuu ku raadi noqdo haddaa maanta wuxuu ilaahay kuu qadaray gafi maysa soo maha haddaa u carooto ama haddaanad caroon waa iskugu mid qadarka oo kugu fulaa soo maha marka waa ku kasbanahu leey waxalla wixii igu yimaado waa qadar ilaah marka ninkii u caroodo markii qadarka shartiisa ay ku dhacdo ila qadarka khayr iyo sharba labada waa leeyahy dadka mu'miniintana inay rumeeyaan baa laga rabaa oo arkaan aliimaankaay ka mid tahay yacni wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa shari marka kii shartii qadarka u carooday qasa buu ku raadi noqonayo dan- danta raalli ka dhigi soo ma danta raalli ka dhigis marka radiitu waan raadi noqday qasran ay qahran yani khasab ayaan ku raadi noqday danta raalli iga dhigtay wa waridan raadi ah- waridaa man qof raadi ahaanshihii qofkoo kaana ahaada daa suktin cara mid u saaxiiba ridaada waan mutadaysanayna cala alqasri jarmajurkii oo khabarka khabarka muqadamka ka dhigayna cala alqasri qasab korkii ayuu ahaaday waa ku qasban yahay qofkaasoo u carooday calaa sarfi alqadaa qadaha iyo qadarka gadgadoonkiisa maanta waa fiyowda berri waa jiran kartaa maanta xoolaa haysataa berri faqri baa noqon kartaa maanta waa nooshahay berri waa dhimanaysaa maanta waa amaanad ku jirtaa berri colaad iyo khoof iyo shido iyo dhib baan la kulmay qadarka gadgadoonkiisaas qofka u carooda buu yiri qasab uu ku raadi noqdaa dantaa raalli ka dhigta weya saas ujeeda in aljadidayni idaa mastawlaya calaa jadiidin adnayaahu lilbilaa in aljadidayni labadii cusbayd oo habeenkii maalintii loo jeedo idaa mastawlayaa haddii ay haalib noqdaan ooy yani qofka ay ka dul ka dul maraan yani ka haalib noqdaan calaa jadiidin mid cusub korkii ay ka haalib noqdaan adnayaahu way dhoweeyaan habeenkii maalintii lilbilaa baaliyoobid iyo duugoobid ayay u dhoweeyaan hadda kooban soomaalida sooma tiraado qofka hadday geeriyo ku dhaafto gabow baan ku dhaafayna dhaha gabow laftiisa waa cudur kale shidow qofku markuu ardal cumr gaaro habeenkaan iyo maalintaan wareegayo oo soconay shalay ilmo yaraad ahayd maanta dhalinyaraad tahay berri madaxaadii madoobaa waa caddaaday yacni maaragtay jirkaadii sinnaa cayuub buu yeeshay adigii toosnaa waa soo godatay wax walba waa ta waa baaba'aya akhiiran marka dambe waa tegi adduunka ka dhaqaaqaysa marka adduunka laguguma talagelin marka wuxuu leeyahay cid alle ciddii ay habeenkii iyo maalintu ka qaalib noqdaanoo muddo joogo sii tago waana baaba'aa saas u jeeda aljadiidayn waxaa loo jeedaa alleyl wanahaar calaa jadiidina qofka makhluuqa loo jeeda qofka makhluuqa ah oo la abuuro ama xayawaan ha noqdo ama bani aadan ha noqdo waa duqoobi markastaba in aljadiidayni labadii cusbayd oo habeenkii maalintii ah idaa mastawlayaa haddii ay ka qaalib noqdaan hadday ka qaalib noqdaan calaa jadiidin mid cusub hadday ka qaalib noqdaan adniyaahu waxay u dhoweeyaan midkaa jadiidka ah lilbilaa baaliyoobida u dhoweeyaan iyo halaag ayay u dhoweeyaan wa maaragta wuxuu ahaa gabayadii oo qadriga soo guurin jira waa xusuustaan manaca albaqaaa taqalub الshamsi watuluucuha min xayثu laa tumsi watuluucuha xamraaa saafiyata waguruubuha safraa kalwars buu dhihi jira yani in adduunka lagu baaqi noqdo waxaa diiday buu yihi manaca albaqaaa adduunka in lagu baaqi noqdo waxaa diiday taqalub الshamsi qoraxda gadgadoonkeeda watuluucuhaa iyo dhalashadeedii ay dhalato min xaysu laa tumsi meelaysan ku galabaysan ay kasoo dhalato galabta hadda halkaasay joogtaa sooma berisba xagee kasoo dhalana dhinaca kale kasoo dhalanaysa iyo watuluucuhaa xamraau saafiyatan iyo yani watuluucuhaa soo dhalitaankeeda markay dhalanayso iyadoo guduudan saafiya oo yani shaaba ayay dhalanaysaa waguruubuhaa safraau ama safraaa kalwarsi markay dhacaysana iyadoo gabowday oo guduudan sida baalka waraska la yidhahdo geedkaas guduudkaasay dhacaysa marka adduunka inaana adduun cida ku baaqi noqonayn uu kuu sheegaya marka aljadiidaan waxa weye carabtu muqanaha aada u isticmaalaan waxay yidhahdaa sida hood sheekh sheekhu kuu qoray alaswadaan waxaa la yidhahdaa budi atamru walma labada madmadow timirta iyo biyaha la yidhahda waxaa kaloo lagu magacaabaa buri walaswadaan waxaa kaloo la yidhahdaa aydan alleylu walxaru habeenka iyo waxaa la yidhaahdaa iyo kulaylka na waa la yidhaahdaa wuxuu yihi alabyadaan haddii la yidhaahdo waa allabanu walma labada cadcad waa biyaha iyo caanaha alasfaraan haddii la yidhaahdo aldahabu wazacfaraan dahabka iyo zacfaraankaa loo jeedaa haddii la yidhahdo alaxmaraani labada gudguduudan allaxmu walkhamru khamrada iyo hilibkaa loo jeedaa الأديبان لبدا معمعان wuxuu leeyahay annoom wanikaax yani hurdada iyo jimaaca nikaax hadda jimaaca loo jeeda ayaa labadaasaa lehay adyabaan maxaa yeelay qofka markuu duqoobo oo ka tagtaa soo maaha idaa kabira alrajulu ninka hadduu duqoobo dahaba minhu aladyabaani labadii macmacaana waa maxay annawmu wanikaaxu islaamtiina waxba kama qaadi karo tan labaad hurdo ma jirto hurdada waa tegi tanna waa tagtay shaawo maba jirto waa baaba-is marka wax saas camaloo tirinaya alazharaan hadii la yidhaahdo waxawa ashamsu walqamar alqamaraan hadii la yidhaahdo alqamaru ashamsu walqamar alxajaraan aldahabu walfida alacdabaan alriiqu walkhamru waxaasuu tirinaya alkhaafiqaan almaghrib washam almashriq walmaghrib athaqalaan alinsu waljinnu waxbuu aad hadal badan oo tirin waayahay in aljadidayni labada cusubi idaa mastawlaya hadday gaalib noqdaan calaa jadiidin yani qof axad cusub waa makhluuqiye haddii ay ka qaalib noqdaan adnayaahu axadkii waxay u dhoweeyaan lilbilaa bay gaarsiiyaan duugoobid baaliyoobid waa inuu baaliyoobo dugoobo ayuu gaarsiinaya maa kuntu adri wazamaanu muulacun bishati malmuumin wa tankiifi quwa maa kuntu ma aanan malaynin maa kuntu ma aanan ahayn dhe adri isku qabo maa kuntu adri mid og ma aanan ahayn wazamaanu walxaalu azamaanu zamankuba muulacun mid la mamaneeyey oo yahay yani la jeclaysiiye mashruuf mid la jeclaysiiyey oo y lagu mamaneeyey bishati malmuumin wax la kulmiyey kala geyntu mid lagu mamaneeyey oo yahay iyo watankiisi quwa awood jebinteed oo dadka awooddiisa iyo quwadiisa ay baabi'iye zamankii saa inuu yahay yani iyadoo uu zamanku sidaa yahay buu yihi ma aanan malaynin he ana alqada'a qaadi fi dhe oka ana alqada'a qadarka ilaahay iyo qadihiisu qaadi fi inuu igu tuurayo fii huwatin booraan inuu igu tuurayo booraantaasoo laa tastabillu aynan badbaadaynin nafsu man qof naftii hawaa dhacay fiiha booraanta dhexdeeda ku dhacay uusan badbaadayn qadarka inuu ugu tuurayo maba aan malaynayn yani wuxuu leeyahay qadaha ilaahay iyo qadarkiisa anoo og buu yihi zamanka inuu maarata la jeclaysiiyey dadka wixii urursanba inuu kala geeyo wiilkii iyo waalidkii ninkii iyo xaaskiisa ninkii iyo aqribadiisa inuu zamankii kala wado midna dhinto midna adduunka ku haro ama midna safro midna uu maaragtay baaqi noqdo mid uu shido la kulmo midna uu maaragtay barwaaqaysan yahay iyo awoodaha inuu jejebiyo oo qofka zamanka markuu muruuru zaman zamanka markuu soo maro qofka tabartiisa yaraanayso anigoo zamanka sidaa ku og laakin haddana ma malaynayn qadaha inuu igu tuurayo booraan huwa waxaa la yidhahdaa waa booraanta waay ku waxaa la yidhahdaa alxufra alati yatasicu asfaluha wayadiiqu aclaaha godka markii uu afkiisu yani maaragtay afkiisa uu yaryahay meeshiisa sare afka hore laga gelay godka markuu yaryahay laakin hoosta uu aada u wen yahay hoostiisa ay wentaa booraan soomaalida huwa lagu yila laf carabiya booraana marka soomaalida ku fasiraan booraan buu ka dhacayda taasoo kale loo jeeda marka inuu halkaa igu tuurayo booraantaasoo qof ku dhacay uusan marna badbaadaynin inuusan marna aan badbaadayn zamanku inuu qadarku inuu igu tuurayo ma aana maleeyin maa kuntu adri ma aanan ogeyn oo mid og ma ahayn maa kuntu aclamu mid og ma aanan ahayn wazamaanu walxaalu azamaanu zamanku waktiguna muulacun mid la jeclaysiiye lagu mamaneeye uu yahay bishati malmuumin almalmuum almajmuuc baa la yidhahda wixii la kulmiyey wa wax la kulmiye kala geyntood mid la jeclaysiiye uu yahay iyo watankiisi quwa naktigana waa taqaan waa burburintood nakti lcahdi baa la yidhahdaa iyo yani awood burburinteeda iyo jebinteeda mid lagu mamaneeyey inuu yahay zamanka oo sidaas ah ma aanan malaynayn ana alqada'a qadaha ilaahay iyo qadarkiisu qaadi fii inay igu ganayo fii huwatin booraan dhexdeed boraantaasoo laa tastabillu aysan ayan badbaadaynin nafsu man qof naftii hawa dhacay oo hoobtay fiiha booranta dhexdeeda ku dhacay aysan ka badbaadayn inuu igu ridaayo ma aanan malaynin bu fain casartu marka haddii aan simbiririxido bacdahaa arrintan shidadan iyo dhibkan aan la kulmay gadaasheeda ay bacda haadihi anakba walmusiiba musiibadan iyo nakbadan i qabsatay gadaasheeda haddaan mar kale simbiririxido in waalad yani in waalad hadday badbaado nafsii naftayda ay badbaado min haataa tan ay ka badbaado ay min haadihi meeshau dhihi lahaa bo min haadayi min haatayi tan haddiiba ay mar ka badbaado markaan tan ka badbaado naftayda ay ka badbaado dabadeed haddaan simbiririxdo faquulaa waxaad tidhaahdaan laa laca allow yuusan korin uusan badbaadin mar dambe saa idhaha buu yiri sidaa ku idhaahda laa laca ilaahay kuma yani waxa way laa najaa walaa khalis mana badbaado musiibana kama baxa idhaha buu yiri sidaas igu habaara fain casartu haddaan simbiririxdo bacdaha ay bacda hadihi lmusiiba musiibadan dabadeed haddii simbirraxo kale aan qalo in waalad ay in waalat nafsi waxaa loo jeeda in najat nafsi hadday naftaydu badbaado min haata ay min haadihi middan haddii ay ka badbaado musiibadaanba hadday ka badbaado gadaasheeda haddii aan simbirrixdo faquulaa waxaad tidhaahdaan dadow yani dadki laba dadku la hadlayo wey labada qof leeda faquulaa waxaa igu tirahdaan laa lacaa allow yuusan korin waquusan badbaadin bay dhihi jireen wadaad waqab ilaahay ay ku magacaabaana dhaha soo saas maha soomaalidu dadkii hore waqowsan saa yeelinayo waq marka waxaad moodaa ilaah inay u yaqaana allow yuusan badbaadin meeshu ka dhihi laha bo waqowsan badbaadin bay yidhahdaan ilaahu yuusan mar damba ka badbaadin idhaha bu sidaasa igu dhaha labadiina tan labaad wuxuu yidhi wain takun hadday tahay muddatuhaa musiibadan aan aniga hadda ku dhacayo muddadeedu mawsuulatan mid lala xiriiriyey bilxadfi mawt lala xiriiriyey dhimasho haddiiba yani dhimasho lala xiriiriyo ya salladtu waxaan diraa alusaa dayasho ayaan calal asaa murugadii korkeeda ku dira yani waxa weeye marba haddaanan ka badbaadayn ee middaan middaan ku dhimanayay ay tahayba musiibadan geerideyda ay la xiriirsato waxaan leeyahay dad badan oo iga horreeyey oo saan oo kale ay qabsatay baan murugti igu dhici lahayd dayashadaasaan uga baxa waxaan ku dayanayaa dadka iga horreeyey hebela kaa horreeyey masaa'ib baa ku dhacay maarata waa ku dhintay dan buu raadinaya muraad buu lahaa muraadkiisa waa gaari waayey horteedoo dhintay ama waa ku guulaystay ama sidii oo kale aan horeeyay dadka iga horreeyaan ku dayan marka haddaan dadka iga horreeyay ku daydo waa iga fududaanayaa buu leeyahay maaragtay murugadii waa iga fududaanaysaa saasuu ka wadaa wain takun hadday tahay musiiba muddatuhaada wain takun muddatuhaa kaanada yani waxa weeye isimkeedu waa muddatuhaada wain takun muddatuhaa musiibadan muddadeedu haddii ay tahay mawsuulatan mid lala xiriiriyey bilxadfi geeri alxadf almawt baa loo jeeda mid lala xiriiri yani musiibe aanan ka kacinan ku dhimanayo ay tahay salladtu waxaan diraa alusa aluswat soo mataqaana uswat laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana usaada waa taas waa jamcu uswatin dayasho ayaan waxaan ku diraa cala alasaa asaadana waa taqaanaan waa alxusnu fa kayfa asa calaa qawmin kafiriina qur-aanka waa ku aragtay marka yani dayashadii baa waxaan ku diraa murugtaydan ku diraa markaasaan tirahda wallahi adiga musiibadan waa lagula qabaa keliga kuguma ah maxaa yel waxay dhaha almusiibatu idaa camad khafat bay dhahaa balan haddii lagula qabo hebel ay ku dhacday hebel ay ku dhacday hebel xoogaa adigana waa fududaan maxaa hebel ay qabsatay aad leedahay laakiin markay keligaa kugu tahay fikir badanta mush mushkiladu aad tahay markaasi fikir badanta sallatu waxaan diraa alusaa dayashadii calal asaa baan ku diraa murugadii baan ku diraa markaasu wuxuu tirinayaa sideed nin ilaa meeshii aan hadda ku geynay ilaa meeshii aan ku geynay ayuu sideed nin oo qaarkoodna intay wax damceen muraadkooda gaari waayo geeridii ka hor timid dan bay lahaayeen madaxtinimuu raadinayo waxbuu ordaayay ku guulaysan waayo mawdka kasoo hormaray muraadkiisa waa gaari waayo kaasoo kalea lamid ah ku dayanaa buuri qaarkoodna ay ku guulaysteen marka anigu wuxuu leeyahay markuu saa usoo wado oo yani mas- nimankaa markuu soo tiriyo ayuu wuxuu ku khatima wuxuu odhanaya anigu miyaa marka waxaan ahay mid wax bilaaba maana huu leeyahay hal ana bidcun ca- min caraaniina cula jaara calayhim sarfu dahri waxtada ma ihi buu leeyahay qof hadda arrinta bilaabee waa la iiga horreeyey masaa'ibkan rag badan bay soo marta buu leeyahay saas waa wuxuu ka bilaabay marka imruulqaysuu ka bilaabay wuxuu yihi ina imra'a alqaysi jaraa ilaa madaa faactaaqahu ximaamuhu duna almadaa wuxuu yihi ina imra'a alqaysi imruulqays ninka la yidhaahdo jaraa wuu socday ilaa madaa yool inti ka ah qasad iyo muraad buu lahaa dhan buu lahaa yool buu tiigsanay faactaaqahu waxaa manciyey oo reebay ximaamuhu geeridiisaa reebtay duuna almadaa yoolkii sokadii uu raadinayay yani geeridii baa ka hor timid geeridii baa reebtay buu leeyahy imrulqays oo kale adayashay ugu sugantaa uu leeyahy maxaa yeelay danbuu watay waa gaari waayey waa u dhintay aniguna asagaa lamid ah haddaan taydi gaarina waa gaar haddaanay gaarinna ma gaarin maxaa yeelay imrulqays waxaa la yidhahdaa shaacir buu ahaa waa ogtihiin maaragtay gabayadiisa carabta aad waxaa la yidhahda waa dadka maarata ugu shicirka badan oo kamid ah shicru jatni aabihiis ayaa markuu shicir ka tiriyey ayuu iska cayriyey odaga cayriyey markuu gabiyey wiilkii markuu cayriyey ayuu wuxuu noqday ciyaal suuq iyo dibad wareeg markaasuu dadka ciyaalka fuqarada sacaaliigta inta raadsado oo maalinba cid weerara inta koox samaysta iyo qabaa'ilka carabta qolo kamida oo maalinba dhaco aabihiisna boqor buu ahaa markuu maalinba cid dhaco oo saa ku nool yahay oo ciidan sacaaliik la yidhaahdo uu samaystay oo dadka dhaco ayaa maalintii dambe aabihii baa qabiil bani asad la yidhaahdo oo xoogaa dhib ou dhibay isaga odaga boqor lagu ahayo dhibay ayaa inta iskugu tageen bay aabihiis dileen boqorkii bay dileen markii imrulqays oo maqla isagoo khamro cabahay ayaa ayuu wuxuu maqlay aabahaa baa la dilay hadal marka ay mathal ka dhigeen ayuu yani yiri dayacanii sagiiran waxamalanii hiqala fa'ri kabiiran alyawma khamrun wahadan amrun yani wuxuu yidhi markaan yaraana waa i dayacay baabahay waa i cayrshay ciyaal suuq dabad wareeg baa noqday markuu dhintayna culayskii aartiis inaa u aaro ayuu dusha iga saaray anoo nin weyn ah markaasuu maanta khamraan cabi laakiin berrina arrin baa dhici doona u leeyahay ciddii aabahay dishaa ka aarsan doonaa buu ka wadaa waa aarsan doonaa waxay kaloo yidhaahdaan dayacanii sagiiran waxamalanii damahu kabiira dhiiggiisina anoo nin weynu isaaray markii marka kalena anoo yar buu maaragtay idayacay saasuu leeyahay ninkii ciidankiisuu jamacsa ururiyey markaasuu wuxuu sameeyey isagoo bani asad inuu kasoo aarsado raba aabihii kuwii dilay ayaa reer bani asad waa hadda shaarixeen wuxuu noo qoray idiisoo khulaasaynaya reer bani asad baa waxay maqleen imrulqays oo ciidan soo wato ninkii aabahood ay dileen maarata aabihii ay dileen oo ciidan soo watay maqleen markaasay waxay waxay yidhaha ninka kaahinkoodii ahaa faalshoogi ayaa faalka digoo yidhi war ninkaasa weerar idinku soo haye ka guura meesha markaasay ka guureen meeshii qabiil kaloo bani kanaana la yidhaahdo degan oo u yimid qabiilkii waa si xun u lahay oo aan kuwii aabihii dilay aan ahayn markii loo sheegay oo war dadkaad laynaysa dadkaagii ma aha ayuu marka ka joojiyey oo dagaalkii ka istaajiyey markii uu dagaalkii ka joojiyey ayaa nimankii la socday sacaaligtii waxay yidhahdeen dad abriye ah oo aabbaha aanan maaragtay wax u dambi u geysan baa laysa kula joogi layna waa ka tageen ciidankiisa dhan waa ka yaaceen markay ka tageen ayuu wuxuu sameeyey markiiba wuu baxay yamanu ninkii boqorkii meeshaas joogay buu u tegay ciidan uu ka raadsaday adiga waxba waa ka soo waayay waxba lama siino wuu baxay dawladdii ruumaanka ahayd ayuu u tegay boqorkii qaysar oo maliku ruum ah ayuu aaday markuu u tegey yacni arrintiibuu arrin u sheegtay inuu maaragtay aabihii inuu u aarta rabo rag baa dulmiyey ciidan inaa igu darto ayaan rabaa buu yidhi nin bani asad oo meesha jooga oo boqorka uga dhuudhuub uga fara dhuubnaa baa ninkaan ku daray inaan ciidan la siinin marka wuxuu yidhi ballan baan qaaday inaan ciidan siiyo laakiin wax kalaan samaynaya waa boqorkii oo ruumaanka ah ciidankii kusoo daray markaasuu wuxuu soo raaciyey laba go' oo sumaysan sun ah ayuu soo siiyey markaad u gaarsiiyo yidhi udhiiba boqorkii labadaanu kuusoo dhiibay da ciidankaadana wado marka markuu magaalada ka baxo dharkaas ha labisto waa maaragtay dharkii boqortinimade ha labisto labadii shay buu labistay labadii go' markuu magaalada ka baxayo meel dhex uu maray ayuu labadii go- labistay jirkiisa o dhan baa googo meeshuu marka ku dhintay intuusan dhimanino marka waxay leeyihin naag waa iska naagaha ugebiyi jira mogtahay naag qabrigeed buu agteeda yimido markaasuu gabayadaan tiri meesha uu ku qoray ajaaratana ina alkhutuuba tanuubu wa inii muqiimun ma aqim ma aqaama casiibu ajaaratana ina muqiimaani haa huna wa kulu gariibin lilgariibi nasiibu waxaas fain fain tasilnii bilmawadati baynana wain tubcidiinii fain tasiliinii falmawadatu baynana wain tubcidiinii falmizaalu casiibu ajaaratana ma faatan laysa ya-uubu wama huwa aatin fi zamani qariibu walaysa gariiban man tanaa'a diyaaruhu walaakin man waara turaabu gariibu wuxuu leeya ti gabadhii dariskeena ahayday naagta agteeda in lagu aasoo rabaa wuxuu leya in alkhutuuba tanuur masaa'ibtu waa isbedbedeshaayo waa iska naa'ib noqota qolaba maarata waa kaltanta kaltan wa inaa muqiima wuxuu yihi wa inii muqiimun anigana halkaanaan ku nagaanay ma aqaama casiibu buurta casiib la yidhaha intay daa'im tahay ajaaratana dariskeeni iyo gabadha dariska noo ahayday inaa gariibaani haahuna ama muqiimaanina waa la yidhaha ani adiga halkaana degeyna ama gariib aan ku nahay wakulu gariibin lilgariibi nasiibu qofka gariibka ka kale unba ku aftirsadaayo qaraabo la yahay fain tasiliinii falmawadatu baynana qabrigii buu laadla wuxuu leeya haddaa i xiriiriso oo maaragtay nin aad yani ka dhigto mid aad xiriiriso jacaylku waa labadeena waa naga dhexaynaya kulaha wain tubcidiini haddaas ifogeyso falmazaaru casiibu waxaasuu tirinaya meeshuu ku tiriya adiga ninka odaga aha meeshaasuu imrulqays ku dhintay laakiin muxuu raadinaya aabihii inuu u aaro ayuu rabay laakiin waa waa gaari waaye waa ka arsan waay marka imrulqaysba danba u doonay waana gaari waaye qadarkiibaa kasoo hormaray ana isagoo kalea lamid aha haddii aan muraadkeyga gaari waayo ina imraa lqaysi imraa lqays jaraha wuu socday ilaa madaa yool buu u socday haayo iyo maaragtay maqsad uu leeyahy factaaqahu ay manacahu wey waxaa hor istaagay oo ka reebay factaaqahu waxaa reebay oo hor istaagay ximaamuhu geeridiisi duuna almadaa zamanki haayadii ou lahay dantou lahaa geeridaa ka hor istaagtay wakhamarad nafsu abiljabri ljawa xataa xawaahu lxadfu fi man qad xawa wakhamarad aljawa yani waxaa la murug calooleedkii ayaa waxay dhex gashay nafsa abiljabri in la yidhaahdo ila kordhigaa fiican oo mafcuul bihi laga dhigo aljawaadna faacilkaan ka dhigan xataa xawaahu yani wakhamarad waxaa dhex gashay waxaa dhex galay aljawa murugtii iyo xusnigii oo caloosha iyo qalbiga ku sugnaa waxay dhahaan murug calooleeda iska dhaha yaa nafsa abiljabri abiljabri ninka la yidhaahdo naftiisa dhex gashay xataa xawaahu inta uu ka koobo alxadfu mawdkii ilaa uu ka koobo fii man dad dhexdii qad xawaa mawdka uu koobay dadkii dhintay ilaa uu ka mid noqdo ayay naftiisana murugtaas ayay ku taagneed buu leeyay abuljabri ninkaan layidhaahdo wuxuu leeya wahuwa rajulu min kinda qabiilada kinda la yidhaahdo ka mid yahay wa kaana ismuhu wa kuniyatuhu waaid waaxidan magaciisa iyo kunyadiisa waa isku mid abuljabriyaa la yidhahda labadaba abuljabriyaa loo yaqaan wuxuu ka mid aha dadka boqorada ah wuxuu aaday farisiyiinta ninka xukumi jiray oo kisra la yidhahda ninka hadba madax u noqdo faris kisra la sida romaankaba ninkii u noqdo qaysar loo yidhaahdo xabashada ninkii u noqdo najaashi loo yia loo dhihi jiray yaman ninkii maaragtay qabiiladaas noqdo tubac loo dhihi jiray oo kale iyo wixii lamida saasay dhahay kisra u tegey markaasu wuxuu dalbaday ciidan buu ka dalbaday inuu siiyo ciidankii kusoo daray ciidankii markii ay dhulka carabta yimaadeenoo dhulka carabto qallalan oo dhagxaan iyo buuro ah ay arkeen ay waxay sameeyeen sun bay siiyeen ciidankii aa sun siiyey ninkaan waxay idhi annaga dhulkaan dhul aan waxshadiisa ka bixi karna ma ah dhul aan naqaano ma ah dhul aan geedo lahayn oo wada buur ah ma naqaane ninkaan aan sumayno sunay siiyeen wuu xanuunsaday markuu xanuunsaday waxay dhaheen niyahow waa ujeeda xaalkaada annagana dhul aanan aqoonina joognaa waxaan kaa rabnaa warqad noo qor ninkii boqor ka ahaa oo na soo diray inaana soo fasaxday oodna idantay noogu qor warqadii buu u qoray wuu iska laabtay ma uusan dhimanin waa caafimaaday wuxuu aaday taif nin uu ku sheegayo laha alxaris ibn kilda athaqafi oo tabiib alcarab loo yaqaano ayuu u tegay buu leeyahay markaasuu daaweeye waa raystay markuu raystay ma istaagine yamanu haddana aaday oo ciidan u doontay laakiin intuu sii socday baa geeridii jidka ku heshay markaasuu dhintay weyaan marka ninkaasna wuxuu isku dayey mulkidiisii iyo boqortooyadiisii inuu isbaatiyo sugo laakiin usuroobi weyday kaana abuljabrina oo murugta ay dishay isagana dayasha igu sugano wey wakaamarad waxaa dhex gashay waa waxaa dhex galay aljawaa cishqigii murug calooleedkii iyo xusnigii iyo murugtii ayaa waxay dhex gashay nafsu abiljabri nafsa abiljabri abiljabri naftiisii ayay dhex gashay xataa xawaahu intuu ka koobo alxadfu abuljabrigii alxadfu geerida ay ka koobto mawtka fii man qad xawaa dadkii ou koobay yani dad maarata fii man dad dhexdood xawaa qad xawaa ou koobay mawtka dadkii dhintay ilaa u ka mid noqdo anigana shatka alwasaa'il waa ku dadaalaya hadduu mawtka igu dhacana uma horeeyey buu leeyahay qof musiibadaas u sexseexdo rag baa u dhintay buu leey wabnu lashaji lqiilu saaqa nafsahu ila radaa khidaara ishmat rida wuxuu leeyahay wabnu lashaj waa kii saddexaad waa ninkii saddexaad oo dayashada ugu sugneed buu ka hadlay wabnu lashaji ibn lashaj ninka la yidhaahdo yani daqarka wiilkiisiiba iska dhahay yaa ibn lashaj baa la yidhahda alqiilo ee boqor ka ahaa aniga shh sheh maxamahaadi kale wuxuu dhihi jiray wabar uu dhihi jiray wabar ka ahaa wabar wabar iyo waxaa la yidhahdaa suldaan iyo boqor iyo ogaas iyo soomaalida had boqoray leedahay sooma magacyo la baxa marka waa noocyadaasi u kamid tahay wabnulashaji ninkii maaragtay ibnulashaji la yidhaahdo kunyadiisu alqiilu ee boqor ka ahaa saaqa nafsahu naftiisabuu kaxeeyey wuxuu u waday oo u hogaamiyey ila radda halaag muxuu ugu kaxeeyey oo naftiisa halaag ugu waday xidaara ishmaati alcida cadow faraxgelintii digtooni uu ka digtoon yahay darteed ayuu naftiisa u halaagi koraa wuxuu tirinayaa nin maaragtay raggii alkhuruuj cala alxukaamka samayn jiray nin kamid ah ibnulashajiga wuxuu ujeedaa waa cabdiraxmaan ibn alashcaf ayaa loo jeeda ibnu qays alkindi ayaa ibn alashaji la yidhaahdaa marka cabdiraxmaan ibnu qays wuxuu ahaa xajaaj ibnu yuusufa dawladdii bani umaya cabdilmalik ibnu marwan madaxda uu ka ahaa ayuu wuxuu u dhiibay xajaaj ba wuxuu u magacaabay gobolkaas sijistaan la yidhaahdo ayuu madax uga dhigay cabdiraxmaankaa looga dhigay markii xajaaj ay arkeen ayay rag badan oo markaas joogay quraa'dii u badnayd ayaa xajaaj dhibkiisii dilkiisa iyo waxay ka sheegaan iyo fisqigii iyo wuxuu yidhi war ninkaas adaan ku dooranayna cabdiraxmaanow ee gobolka ninkan horta cazil waa ninka lasoo magacaabay saa la magacaabay ninka soo magacaabuu raba inuu cazil markaasuu madaxtinimadiisa ka baxay xajaaj waa cazilnay buu yidhi laakiin cabdilmalik ma aanan cazilin buu waxaa ku raacay reer ciraaq oo dhan quraa'doodii dad badan baa kamid waxaa kamid ahaa bay dhahaan raggaas oo shaarixuna qoraya yani camr ibnu sharaxiil shacbi waa kamid ahaa waxaa kamid ahaa xasan albasri walaalkii oo saciid ibnu yasaar ah ayaa kamid ahaa rag badan baa raacay markaasuu wuxuu basre iyo kuufuu qabsaday cabdiraxmaan ibn ashcaf dhulkaana waa la wareegay hadda dawladaasu maarata khuruuj ku sameeyey waxaan filayaa taarikhdiisa waxaa ficnaan lahayd in kutubta maaragtay laga akriya ibnu taymiya iyo minhaaj sunna oo kaleeto haddaa ka akrisaan waa shumi wax fiican maaha dhibka uu gaaro marka waa kana wadaadkaana ka sheekeynaysa xajaaj waa la dagaalamay muddo dheeraa dagaal ku socday ilaa markii dambe cabdiraxmaan laga adkaado iyo ciidankiisa la jebiyo ibn ashcaf markii la jebiyo cararayo turkiga u galay boqorka turkiga u tegey markuu halkaa tegey hadda raggaan bani umaya waa dawlad waay dawladdii lacagay nimanaa la diray lacagaa la siiyey ninkii boqorkii turkidaa lasoo laaluushay cabdiraxmaan waa lasoo katiinadeeyey ciidanka xajaaj baa gacanta laga soo saaray loo soo diiday meel dhexe markuu marayo ayaa meel kore markuu saa wuxuu fuulay guri oo oo maarata qalcad ah oo xabsiya ay korkiisa lagu hayo nin marka oo bani taniim ah ayaa lugta lagula xiray dha- ay- isagaa laba labada laiskula xiray xarig baa laiskula wada xiray silsilad ku wada xiray markaasuu habeenkii guri korkiisa dhaladiisa seexdeen oo qalcadii ah marka wuxuu ogyahay maanta wixii ka dambeeya xajaaj in loo geyn doono xajaajna u naxariisan maayo mogta wuxuu goosta marka inuu isdilo markaasuu wiilkii ninkii inta watay buu yidhi war unikeen qadaa xaaja sanada soo kaadinaynaay markuu gebiga u dhawaaday oo marada xigxigtay markaasu war xaggee u socotaa xaggee u socotaa hadalkaasuu yidhi war cabdiraxmaanow maxaad samaynaysaa markaasuu yidhi asaacatu ucallimuk buu yidhi hadda yani haddaan ku ogeysiin doonaa bur ku bari doona waxaan samayn doona bu buurtu gurigu iska soo tuuray isagii ninka iskula xirnaada labadii meesha ku dhintay markaasu waxay yidhahdeen madaxa intay ka jareen kuwii waday ay madaxiisa xajaaj u geeyeen waa ka ninka soo dilay waa isdilaa marka cabdiraxmaan ibn ashcas ayuu leeyahay madaxtinimuu raadinaya may wuxuu isku dilow leeyahay inuu cadowgiisa oo xajaaj ah oo ku farxo dilkiisa asaga isdilay taas oo kale marka asaga dayasha igu sugan waa ku dayanayaa buu leeyahay laakiin ma ahan xagga khuruujka ka dayan maayo cadow inuusa gacanta aanan u gelin oo ka wadaa saas uu leeyahay ibn ashaji ninkii ibn اlashaj cabdiraxman ibn ashcas ninka ahaa ibn qays alqiilo ee sayidka ahaa ama boqor ka ahaa saaqa nafsahu naftiisabuu kaxeeyey oo hogaamiyey ilaa rada halaag buu ku hogaamiyey muxuu u hogaamiyey xidaara ishmaati اlcida cadow faraxgelintii ka digtoonaanshaheed oo ka digtoonaya daraaddeed buu sidaa u yeelay wakhtarama alwadaaxa wakhtarama waxaa gooyey alwadaaxa ninka wadaax la yidhaahdo min duuni latii tii sokadeedii arrinkii sokadii ammalaha ou yididiishaday oo doonayay sokadeedu waxaa jaray oo gooyey sayfulximaami geerida seefteedii baa goyso almunta almuntada seeftii almuntada la siibtay seefgalka laga saaray geerideedii ayaa dishay buu leeyahay oo kala goysay wadaax ninka la yidhaahdo marka eh, ninkan wadaax la yidhaahdo magaciisa waxaa la yidhahdaa judaymat bnu malik ayaa la yidhaahdaa ibnu fahmi asdi boqor buu ahaa waxaana la dhihi jiray baras buu qabay marka carabtu way ka heebaysan jirtay inay abras dhahaan in abras la yidhahdo kii baraska qabay la yidhahdo maadaama boqor ahaa way ka baqi jireen marka waxay u bixiyaan alwadaax kii caddaa ama alabrash magacyadaas u bixiyaan marka ninkaas boqorka ahaa wuxuu leeyahay wuxuu sameeyey ilaa lixdan sano ayuu dhul aad iyo aad u tiro badan ayuu madax ka ahaa oo xukumayay na haweenta zabbaa la yidhaahdo oo yemaniyadda ahayd ayuu aabbaheedna inta dilay oo boqortooyadeedina qabsaday boqortooyay ahayd zabba aabbaheed boqor u ahaa intuu dilay buu haddana ciidankiisa dhulkiisii ku darsaday oo qabsaday ilaa gabadhii zabbaa ahayd markii aabaheed la dilo boqorkii ayada boqortinimadii loo magacaabay oo dhul badan ka qabsaday ay waxay tagtay boqortooyadeeda dhulkeedii darafkeeday istaagtay qayb yaraa u haray intii kale o dhan waa laga qabsaday wadaaxa ka qabsaday gabadhaasaa marka zabbaa marka qof aada u caqli badanayd oo noo keeni doonaa waa arki doonaa iyadan naag caqli badanayd boqoradna way ahayd markaase waxay samaysay si aabaheed ay wadaax uga aarsato aabaheed ay uga aarto ayay waxay samaysay way u yeertay isagay warqaday u qortay markay warqada u qortay waxay tiri aniga waxaan rabaa inaad iguursato boqortooyadeydana inay adiga ku hoos timaado oo yacni maaragtay mulkidii adiga aad la wareegto baan rabaa gabadhaas caqliga badan oo boqorada ninkan waa aada u jeclaa cishqi baaba galay ilaa iyadana khiyaanay wadataa markaas wuxuu la tashtay wasaaradiisii ay u yeertay gabadhaas saasay leedahe maxaan yeelay markii uu la tashaday waxay dhaheen wishii aad samayn karto waxba dhib ma leh sameen oo ay u ishaareen inuu fuliyo ayaa nin qasiir la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi maya aniga boqorkiiu saas ma qabo arrintaas waa kasoo horjeeda waa khiyaano wey naagtaa makribay wadataa faraha ka qaad ha yeelin waa ku caasiye wuxuu yidhi war warkaada ma rabna meesha qasir nin aad nin gaaban oo caqli badan oo aada u caqli badan warkiisuu diiday markaasu wuxuu yihi qasir intuu iska cabaaday wuxuu yihi laa yuqbalu liqasirin ra'yu masalay ka noqotaa masalu ka dhigay yani maarata maama weligeeba qasir ra'yiba lagama qaato waa aada uga xanaaqay bas warqadu u qoray markaasu wuxuu yihi waa soo soconnaa anigii ciidankayga imaanayno meeshii meel bay ku ballameen sidii buu marka markuu baxayay yaa qasiir u yimid markuu bixi rabay buu u yimid wuxuu yihi niyo haddaa iga diida warkaygii oo arrinkayga aa ku caasiday waxaan rabaa buu yihi arrinaan kuu sheegi buu yihi ani waa ku raacaya ragga ku raacayan ka mid noqonaya marka ninkan judayma wuxuu lahaa faras oo alcasaa la yidhahdo geeniyo casaa la yidhahdo aad u orod badan oo cid gaaraysa aana jirin ayuu lahaan jiray marka wuxuu yidhi aniga faraskaadi geeyadaadii baan wadaya anaa kuu qaadaya haddii markii ciidankii ay soo darta zabaa ay kaa hor yimaadaan oo yacni maaragtay ay ku salaamaan markaana ay hortaada socdaan uu yidhi ay kaa hormaraan adiga oo horey kuu wadaan dannigaygi iyo wixii aan sheegay waa been marka inay khiyaano wataan anaa beenlow ah haddiise markii ay ku salaamaan dhinacyada ay kaa maraan wy waxaad ogaataa inay ku dilaayaan o qasadka dhinacyada markay kaa maraan waa ku dili doona ee markaas waxaan samaynaa geenyadii casada u dhihi jiraan kuu keeniyo kusoo bood aan kula orde waaya sidii buu ku baxay bas meeshii markii la tegey sidii uu qasiir sheegayo ayay arrintu noqotay markay salaameenba waa hareereeyey ninkii genyadii la soo orda waa soo agdhigi waa ka mashquulay marka hudayma waa mashquulay abrash waa mashquulay markuu mashquulay oo arkay ninkan in markay khatar u yahay baalkii qasiir geeyadiisu la cararay tegi halkaasu kasii socday carar markii meeshaa uu tegey ayaa wuxuu yidhi uu fiiriyey qasiiroo casal ordaay ayuu arkay hashi baashii maxaa la dhaha geeyadii markaasuu masal yidhi baa judaymar hadle wuxuu yidhi ma dalla ma dalla man tajri bihi alcasa qof ay baasha casa la yidhaahdo geeyadaa ay la oroday marna ma dhumayo nin nin dhumayo ma aha tegi ninka ninkaas waa waa hagaagay judayma zabaa baa loo geeyey gabadhii buu u tegey in marka loo meheriyo wuxuu sugayaa uu aroos galo wuu sugaaya gabadhana ila waagiiba aabaheed la dilay ay timihii hoose bisqinti ee tir maanta laga bilaa ilaa aabahey aan aan u aaro xiiri maayo iska xiiri maayo bas markii loo keenay oo sidii caruus ahaan guri loogu geey labadooda noqdeen ciidankiisana ciidankeediina uu meesha u taagan yahay ay marka dharka iska baxayso markay isqaaweysay waxay tiri adaata cirsin tara ya judayma judaymow timi intay tustay tiri naag aroosa miyaad umalaynaysaa noocaan oo kale aroos ma yahay marka wuu gartay inay arrinta mu'amaradii qasiir ka digaayo inuu dhex galay qabtaa la yidhi midiyaa loo yeeray waxay tiri marka bal ninka boqorka dhiiggiisii usan dhulka ku daadanin maqaar maqaar baa dhulka loo dhigaa qofka marka la dilaayo dhiiggiisa ugu daato waxay tiri dhiigga hadduu dhulka ku daato kaahinkii wuxuu sheegay feelshoog aha dhibic kamida dhiiggiisa hadday dhulka ku dhacdo waa loo aari doona marka saan loogu aarin maqaarka dhexdiisa lagu fariisiyo ninka odagaana meeshaasa lagu dilo marka markii in la dilo la rabay ayuu hadal masalo isaga hor sheegay wuxuu yihi dacuu daman dayachu ahluhu iska dhaafa yani maaratay faraha ka qaada dhiig ou dayacay ahalkiisii dayacay faraha ka qaada hal ii dilo maala noqota meeshii baa marka ninkii lagu dilay judayma oo abrash ahaa waxay leeyihin dhibic kamida dhiiggiisii baa dhulka ku dhacday maalintaas waxay garatay in loo aari doono ninkaan loo aari doonay garatay marka judayma xaalkiisu sidaas u ahaa akhiiran qisada zaba markaan tagno oo ninka la camar ibn rabiica oo abti abti u ahaa ayaa gabadha uga aari doona kaas dambaa marka qasiir mu'amaradiisa uga hadli doonaa shaydaan buu ahaa oo war badan marka taasuu kaga hadlay waktarama waxaa jaray yani ahlaka waqtadaca baa la yihahda waxaa halaagay oo jaray alwadaaca alwadaaxa ninka wadaax la yidhaahdo min duuni latii tii sokadeedii ammalaha uu idi diilaysanayo oo ah inuu boqortooyadii zabaa oo aabaheed dilay iyo tiis isku darsado ayuu rabay soo maahayn waxaa marka dilay oo gooyey sayfulximaami geerida seefteedii almuntadaa seeftii almuntadaa la siibtay oo galka laga saaray geerideedii baa dishay buu leeyay faqad samaa qabli yaziidu aaliban shawa alculaa famaa wahaa walaa wana faاctarada duna aladii rama waqad jada bihi ljiddu alluhaymu luraba wuxuu yidhi faqad samaa waxaa kor noqday qabli aniga hortayda yaziidu ninka yaziid la yidhaahdo qaaliban asagoo a mid doonayo sha'wal culaa sarrayn yoolkeed isagoo dalbay famaa wahaa ma uusan daciifin ninka yaziid ibnulmuhallab la yidhaahda ma uunan daciifin walaa wanaa mana noogin mid daalayna ma ah mana daciifin mana noogin factarabat waxaa ka hor timid oo isaga iyo arrinta wata kala dhex gashay wey duuna alati duuna aladii kii sokadii raama ou dalbay ou doonayay waxaa ka hor istaagay waqad jadda isaga oo dadaalay waqad jadda isagoo dadaalay bihi waqad jadda bihi isagoo ku dadaalay shayga uu doonayay aljiddu dadaalkiisa ou dadaalay waqad jadda bihi ljiddu dadaalkana ou la dadaalay dheh waqad jadda iyadoo ou dadaalay bihi isagii aljiddu dadaalkii uu la dadaalo wax walba uu sameeyey waxaa ka hor istaagay alluhaym alluhaymu musiibadii alurabaa ee caddayd musiibadii musiibadnimadeeda banaanka ay tiila ee caddayd saasaa ka hor istaagtay yaziidkan wuxuu ujeedaa waa yaziid ibn muhal yaziid ibn lmuhallab ibn abi sufr oo reer bani umaya ku kacay isagana khuruuj ku sameeyey dawladda bani umaya kii bani umaya khuruujka ku sameeyey markaasuu basre meesha la yidhaahdo buu khudbo ka akriyey markaasaa adaa khaliifa ka la yidhi meesha khilaafa lagaa dhigay wax saasa camala la sheegay reer bani umaya markay arrintai ogaadeen nin la yidhaahdo alfaxl ibnu faxl oo nin qaatilahoo dagaalkana aada u yaqaano ah ayay xoolo soo siiyeen yidhahda ninkaa ka takhallus ninkii baa u yimid wuxuuna dilay ninkii yaziid ibn muhallab intuusan meesha gaarinba kow uu kasii waajib isagoo isagoo keligiiya oo cidlaabuu u yimid markaasuu dilay marka yaziid ibnu muhallab wuu kor noqday isagoo madaxtinimo raadinay oo inuu la wareego basra inuu la wareego khaliifo ka noqdo uu rabay bani umayana uu ka baxo xukumkeedii isagoo doonayo ayuu raadsaday laakiin wuxuu leeyahay wuuna ku dadaalayo yani wuxuu sameeyey wax alla wixii la samayn lahaa nin noogayna ma aha nin daciifayna ma ahayne waxa waaye qadartii baa ka hortay musiibo weyn ba qabsato assinationa lagu sameey nimana loo soo diray waa laga takhalus ikhtiyaal waa lagu sameey faqad samaa waxaa kor noqday qabli aniga hortayda saasuu leeyahay ibnu durey aniga iga hor waxaaba kor noqday u leeyahay yaziidu ninka yaziid la yidhaahdo yaziid ibnu mulhallab weye qaaliban isagoo doonaya shawal cula shawiga waxa waa yoolka wa alculan waa sarrayntii sarrayn yoolkeed isagoo doonaya madax inuu noqdo isagoo rabo famaa wahaa mana uusan daciifin walaa wanaa mana taag mana noogin factaradad waxaa kala dhex gashay oo hor istaagtay duuna aladii kii raama ou dalbay waqad jadda isaga oo dadaal jadda bihi ou dadaalay aljiddu dadaalkii ou la dadaalay alluhaymu factaradataas waa alluhaymada faacilkii ah factaradad waxaa hor istaagtay alluhaymu waxa weeye musiibadii alurabaa ee weyneyd ayaa duuna ladii kii ka hor istaagtay rama o yani alurabaa ee caddayd ayaa duuna ladii kii ka hor istaagtay rama ou dalbay waqad jadda isagoo bihil jiddu dadaalkiina ou la dadaalay isagoon waxba reebanin wuxuu dadaal ahaayo dhan la yimid haddana musiibadaasaa ka hor istaagtay hal ana bidcun min caraaniini culaa jaar calayhim sarfu dahri wictada hal ana anigu ma ahay bidcun mid wax bilowda ma ahay maanaha bilaaba baasha ule aligu horreeyey wax dalbade min caraaniina sayidyaal oo culaa kor noqday miyaan aniga uhoreeya rag ba iiga horreeyo sayidyaal caraaniina ba'saadawa dad madaxa ayaa iiga horreeyey oo kor noqday kuwaasoo jaara calayhim oo ku jawr falay dushooda sarfu dahrin zamanka gadgadoonkiisii wactadaa uuna ku xadgudbay yani qadarkaa u diiday qadarkiibaa u diiday inuu muraadkooda gaaro dadka noocaasi aniga uma horeeya u leeyahy aniga ma bilaabine dad ba iga horreeyey madaxtinimo raadsaday oo waayey oo zamankii qadarka uu ka hiiliyey qadarkaa ka hiiliyey saas u jeeda hal ana anigu ma ahay bidcu mid bilaab min caraaniina yani kuwa sayidyaala madax oo cula sar- sarreeyo oo kor noqday jaara bihim jaara calayhim oo ku joor falay sarfu dahrin zaman gadgadoonkii wactadaa uuna ku xadgudbay maanaa ictidaa uu ku sameeyey aniga uma horeeye dad badan baa iiga horreeyey laakin aniga haddaan ku guulaysto wuxuu yihi fain anaalatnii hadday igaarsiiso almaqaadiiru maqaadirtii allah qadarkii allah hadduu igaarsiiyo alladii kii akiiduhu aan xeelaysanayo ama aan dalbayo waa isku mid wa shayga aniga aan dalbayo oon xeelaysanayo haddii maqaadirtii ay igaarsiiso lam aalu ka gaabin maayo fii racbi saa fasaadka islaaxintiisa waxa fasaadka ah hagaajintiisa aan hagaajiyo ma ka gaabin haddaan aniga madax noqdo wax fiican baan qabanay dulmigaan la diriraya madaxdii wax badan baan qabanay wax wanaaga xumida dhan baan la dirirayo wanaagaa samaynay saasuu ka wada fain anaalatni maqaadiiru fain anaalatni hadday igaarsiiso almaqaadiiru qadarka alle alladii kii hadday igaarsiiso akiiduhu ay axtaalu calayhi ama atlubuhu labada waa la yidhahdaa aan hagarsanaayo ama xeelaysanayo waxa aan rabo oo madaxtinimada aan raadinayo hadday maqaadirta igaarsiiso oon ku guulaysto lam aalu ka gaabin maayo fi fii racbi saa ra'biga waa islaaxinta waay asa'ana alfasaadka la yidhaha fasaadka islaaxintiisa aan islaaxiyo mid ka gaabinaya ma ihin waqad samaa camru wallahu aclam